أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qarax khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay xiise dagaal oo u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan xilli ay sii xoogaysanayaan khilaafaadka ka dhex jira murtadiinta wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedayn kulul u jeediyey maamul goboleedka shaaril dirarka ee isku magacaabay puntland diyaaradaha dagaalka dowladda riddada turkiga ayaa duqayn ba'an ka geystay dalka maali taasoo ay ku xasuuqeen dad shacab muslimiin ah ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday saldhig maleeshaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askarta habenaha kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayadda jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamlo ballaaran oo ay ka hirgelinayso degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi maamul goboleedka shaarar dirarka ee somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan qarax khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen isbaaro maleeshaadka murtadiinta u tiilay inta u dhexaysa deegaanada goofguduud buuray iyo magaalada baydhabo ee wilaayada baay gaar ahaan halka loo yaqaano lafaale qaraxa ayaa sababay dhimashada laba askari oo murtadiin ah iyo dhaawaca hal askari oo kale dhanka xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saacadihii lasoo dhaafay saldhigga maleeshaadka murtadiinta ee deegaanka meri oo ah deegaan u dhow deegaanka kamboni oo dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dagaalka oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxay wararku sheegayaan inay jirto khasaa'ir murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi xiise dagaal oo u dhexaysa murtadiinta ayaa ka taagan deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan xilli ay sii xoogaysanayso khilaafaadka ka dhexeeya murtadiinta yaasir maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya waxaa sii xoogaysanaya xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan madaxda maamulada shaadla dirarka ah ee hiirshabeelle iyo midka riddada ah ee isku magacaabay hiiraan state kaasi oo salka ku haya socdaal uu deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ku maray murtad cali guud laawe oo ah madaxa maamulka shaadla dirarka ah ee fadhigiisu yahay jowhar ninka sheegtay madaxa maamul lagu magacaabay hiiraan state ayaa ku eedeeyey madaxa maamulka shaadala dirarka ah ee hiirshabeelle ee socdaalka ku maraya degmooyin ka tirsan hiiraan in ujeedkoodu yahay horinta colaadbeeleed iyo iska horkeenidda bulshada ku dhaqan gobolka shirkiga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay socdaalka qayb ka mid a dowlad goboleedka hiiraan state oo ku joogo cali guudlaawe ama kooxdii ee fadhigoodu ahaa jowhar ee hiirshabeelle runtii socdaalkaas waxaan u aragnaa inuu yahay socdaal ku salaysan nacayb iyo horin colaadeed iyo iska horkeenid bulsho socdaalkaasi waxau daaran yahay in dadka walaalaha ah ee deegaanka ku nool in laysaga hor keeno laysuguna dhiibo qoryo arrinkaasiga ah waxaa garab ku siinaya qolooyin uu cali guudlaawe u magacaabay xilal beena oo meel ay ka taliyaan aysan jirin meel ay xakumaanna aysan jirin kuwaasoo runtii horay ugu fashilmay go'aansaday wax kasta oo dhibaato ah wax kasta oo carqalad ah waxaa dhankiisa si adag uga jawaabay hadalka ka soo yeeray ninka sheegtay madaxa maamulka riddada ah ee hiiraan state murtad yuusuf dabageed oo ah ku-xigeenka cali guudlaawe kaasi oo sheegay in siyaasiyiinta la baxay hiiraan state aysan ku dhicin inay hor istaagaan socdaallada ay ku marayaan deegaanada hiiraan xaloo dhan iyo shaloo dhan walaaxana yeelaynaa laloo sheegaay laba nimoo baabuur iyo dadka soo tuugta ee ilmay kaley soo tuugeen soo saara oo naga beena balafbalafsiinaha annaga meeshaan uga baaqamayno adugkuna yeeli maysid rumaan isku sheegaynaa meelow leehow annaga laga celi karoon madax u nahay ninkii meel ku ogow annaga naga celi kaa tigi mayno meeshaan anaale hayga tiginaha ninkii yidhaah laakiin dalkaanan madaxda ka nahay waxaanaad igu dulminay walaalo waa yeelaynaa laakiin madaxtiinnimadiinna kuma hogaami kartiin oo wax uguma qaybi kartiin hal qof oon ka yeelaynaa ma jirto dhowaan ayay ahayd markii maleeshiyaad hubaysan oo ka soo horjeeda madaxda maamulka ashaadala dirarka ah ee hirshabeelle ay murtad cali guudlaawe ka hor istaageen in uu gaaro degmada maxaas ee dhacda bariga hiiraan xiisadda labada dhinac ayaana marba marka ka dambaysa ah mid ka sii daraysa waad mahadsantahay walaalka yaasir wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyey maamul goboleedka ashaadala dirarka ee isku magacaabay puntland sida uu ku warramayo marwaan maxmed weli waxaa si aad ah u kacsan xurgufta siyaasadeed ee ka dhex taagan maamulka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay puntland iyo kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay villa soomaaliya waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha kala duwan lagu arkay wasiirka kooxda riddada ugu magacaaban waxbarashada murtadka lagu magacaabo faarax sheekh cabduqaadir oo ku cataabay in maamulka murtad siciid cabdulaahi deni laga keeno xal wanaagsan oo ay ku wada shaqayn karaan murtadkan ayaa fariintan deni ugu dhiibay xildhibaano ka soo jeeda deegaanada uu ka armiyo maamulka riddada ah ee puntland isagoona muujiyey siday qaati ugu taagan yihiin la shaqaynta siciid cabdulaahi deni haddii ay yihiin villa soomaaliya faarax waxa uu tilmaamay in tiro dhowr jeer ah uu golaha baarlamaanka riddada uu ka codsaday in xal loo raadiyey in puntland ay ogolaato inay qaadato qoondada macallimiinta loogu talagalay dowlad goboleedyada balse ay ka biyadiiday arrinkaas si kastaba ha ahaatee xiisadda labada dhinac ayaa u muuqata mid sii xumaanaysa muddooyinkaa dambe waxaana marba marka ka dambaysa sii yaraanaya cilaaqaadka ay leeyihiin labada daraf waad mahadsantahay marwaan diyaaradaha dagaalka dowladda turkiga ayaa duqeyn ba-an ka geystay dalka maali taasoo ay ku xasuuqeen dad shacab muslimiin ah hadab faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed rabaani wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka maali ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ay xasuuq ba-an u geysteen dad shacab ah oo ku nool gudaha waddankaas tirokoob rasmi ah oo la sameeyey ayaa waxaa lagu sheegay in tobannaan qof oo shacab ah ay geeriyoodeen tiro kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii xukuumadda dabadhilifka ee maali ay adeegsatay diyaaradaha turkiga kuwaas oo duqeymo aan kala sooc lahayn ka geystay magaalada zintaweyn ee ka tirsan gobolka kedaal dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in duqaymuhu ay beegsadeen guryo shacab ah iyo goobo ganacsi iyo gaadiid ay la socdeen dad rayid ah muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qiic iyo uuro madow oo cirka isku shareertay kadib markii ay diyaaradaha turkiga ee loo yaqaano bayrakhtaar ay si bahalnimo leh u beegsadeen magaalada zintaweyn cadowga oo ka caraysan xasuuqii horraantii isbuucan loogu geystay maleeshiyaadka salibiyiinta ruushka ee fagner ayaa caradiisa kala duldhacay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah diyaarado ee dowladda dabadhilifka ee turkiga ay ka iibisay xukuumadda maali iyo burkina faso ayaa xasuuq ku haya dadka shacabka ee halkaasi ku nool sida ay ku warramayaan bulshada deegaanka
هنا الطيارة هنا جاي السلالم بسم الله الرحمن
jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ah jamaaca taabacsan faraca mujaahidiinta alqaacida ee bilaadulmaqrib alislaami ayaa dhowaan fulisay weerar taariikhi ah oo khasaare culus lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaadka silibiyiinta ruushka kuwooda loo yaqaano fagner iyo kuwa riddada ee xukuumadda maali mahadsanid rabaani wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa soo bandhigtay askar taayibiinaha kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya deegaanka buulaxaaji wixii ka dambeeyey weerarkii xasminta ahaa ee mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaadkii riddada ee ku sugnaa deegaankaasi waxaa si aada u soo badanaya askarta toobadkeenayaashee ka soo baxaya safka maleeshiyaadka riddada maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaanka bakhdad ee dhacaduleedka magaalada kismaayo kusoo bandhigay tiro askar toobadkeenayaal ah taa'ibiintan oo tiradoodu ahayd afar askari oo kale ah cabdiraxmaan cabdi xasan xuseen geedi aadan kheyrow nuur dhuubow saddexdan toobad keene waxa ay si gaar uga tirsanaayeen maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirirka ee isku magacaabay jubbaland kuwada ku sugan deegaanka buulaxaaji halka taa'ibka afraad oo lagu magacaabo saadiq jiinow xuseen waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada federaalk ee ku sugnaa deegaanka birta dheer ee isluduleedka magaalada kismaayo markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay toobadkeenayaashan waxay ka hadleen cidda ay ka tirsanaayeen iyo qaabka ay isu soo dhiibeen halla farxaan cabdi xasan waxaan ka tirsanay ciidanka darawiista birjax jubbaland waxaan joogay buulaxaaji waa ku mahadsanta maanta waxaan la jooga walaayas kenya si fiicana lii soo dhaweeyey ciidanka darawiista jubbaland waxaan ka raacay kismaayo habdhaqankooda waa habdhaqan xun geedi aadan alidhaa marka ma xag waxaan ka tirsanaa qolada jubbaland daraawiishta ciidanka tuutada barjaha deegaanka buulaxaaji maanta waxaan joogaa islaamka baqdaad wallaahi si wanaagsan oo muslimnimo ah liisoo dhaweey si wanaagsan qorigeyga iyo booshkiisaan la imaaday waana la ilahay sidii liisoo dhaweysay aad u wanaagsan oo sharaf laha liisoo dhaweey oo islaamnimo ah khayrow nuur dhow waxaan ka tirsanaa ciidamada daraawiishta jubbaland guutada barjax waxaan jooga bulxaaji wallahi xaaladaa kama sheekeyn karo waa xaalad aada u xun ilaahay nasoo dhaafeeyey halkaana keenay waa mahad iyo iskala waxaan iska ahaa nin askari on waxaan ku dhihi karaa qorigii boos loo dhiibo on meel la istaajiyey sharka qaatan marka haddana ilahay waa mahad alxamdulilah si aada u adag baa ka jirtay aad baa liisoo dhiyey maasha allah waa sidaan hadda filaynin baa liisoo dhiyey weli aada u wanaagsan cabsi kalaa igu jirtay si kalaa waa cabsanaa laakiin aada baa liisoo dhiyey waa muslimiinta aada aad iyo iyo har magacaygool dhaa saadiq jimar xuseen oo ka tirsanay ciidanka misri oo ka imaaday meesha la dhahaa birta dheer haddaba aan kasoo goostay habeenkii mujaahidiinta ayaa la jiraa toobadkeenayaashan ayaa mid kastoo iyaga ka mida la yimid qori iyo booshkiisa kuwaasoo ugu dambeyn loo lacageeyey waxayna baaq toobadkeena u direen maleeshiyaadkii ay kaga soo tageen safka gaalnimada ciidankan buulaxaaji aan ooga soo tagay waxaan u baaqaa inay meesha iskaga soo cararaan meesha dhibaato fara badanaa jirta oo four point five badane waxaan u baaqi lahaa inay micninka qanaa nolosha inta lagu qaban inta ay isu dhiibaan yaa micnihi ugu baaqi lahaa wallahi gaalnimada inay kasoo baxaan oo dadka islaamka ay micninka qanaa ay isu dhiibaan si anaga noo nolosoo dhiwey kale camal loo soo dhiwey lahay marka inay gaalada micninka qanaa kasoo baxaan inaan jeclan lahaa inay iskaga soo tagaan kulliyad hadda waxay ku sugan yihin ama u dhimanaan amaba garanaaye oon gaalnimo ka inay iskaga soo tagaan kasoo cararaan oo falada walaayinka qoryaha u keenaan oo ayaga haddii wax la qabanay inay wax la qabtaan haddii wax la qaban inay shacabkooda la noolaadaan oo kamid ahaadaan muddooyinkii lasoo dhaafay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa si aada usoo gaarayay qulqulka maleeshiyaadka toobadkeenayaasha ee kasoo baxaya safka cadowga kuwaasoo intooda badan ka imaanaya deegaanka buulxaaji oo toddobaadii ka hor duulaan siriibi ay ku yimaadeen maleeshiyaadka cadowga mahadsanid walaalka abuu ayman wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamlo ballaaran oo laga hirgelinayo degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya cismaan axmed uubow xamladan oo magaceedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayna ku dhawaaqday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si isku mid ah ugu bilaabatay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo ay ka faa'iidaysan doonaan guud ahaanba bulshada ku nool gobolka xamladan dacawiga ah ayaa waxaa daha furay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe isagoona ka waramay muddada ay socon doonto waxyaabaha lagu qaadan doono iyo weliba sidoo kale dadka ka qayb qaadan doona insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo muxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaada si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili arashaad shicaarkeeduna waxaa weeye kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi ilahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala sida shicaarkaaba ka muuqata mas-uuliyadda ayna la weydiin doono in ilaahay subxaana wa tacaala inoogu kaalmeeyo wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horreysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo qodobka saddexaad la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala ah in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye dhinaca kale xamlada waxaa qayb ka ah kulamo lala yeelanayo bulshada sida uu mar kale sharaxayo sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan ugu horeeyo oo la rabaa insha allahu tacaala dowlaadkaas xamlada loo qaban doono waxaa ka mid a macalimiinta qur-aanka kariimka iyo macalimiinta muasasaadka tacliimiga ah ee iyo maamuladooda waxaa kaloo ku xiga ganacsatada oo rag iyo dumarba leh ee maraakista dumarka dhigta ayaa iyaguna insha allahu qayb ka ah ee xirfadleyda ayaa iyaguna qayb kaa sida kuwa gaadiidka kulankii ugu horreeyey ayay wilaayadu la qaadatay macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka macalimiinta madaariista iyo iskuullada iyo sidoo kale jaamacadda alkhima qaar ka mida macalimiintaasi ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga landalus kadib markii ay kulanka la yeesheen mas-uuliyiinta wilaayada ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo kuwuu ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala wamaa kaana qowla almu'miniina إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الله سبحانه وتعالى وكتل مامي حدي حق على لوغو يارا حق الدين الله سبحانه وتعالى لوغو يارا استجابه ييلتان إن لا إيمان يعني xamladan ilaaha ka dhigo xamlo barakaysan sida boorkaba uu ku cad yahay waa inshaadu lumma ila sabiili rashaad in ummadda lagu hanuuniyo wadada toosan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيه وحال الله الله مؤمنين تاعي أنا كمدا أنا مرك إله نوافج إن شاء الله أنا إلهي عن كعبسنا عن كو هذا القول سديدة إله نوافج إن شاء الله xamladan oo ah mid ballaaran islamarkaana ka socota guud ahaanba degmooyinka wilaayada ayaa dhinaca kale wilaayadu waxa ay xustay in masaajiddu ay ka bixi doonaan duruus qayb ka ah xamladaasi mahadsanid walaalka dhuubow ugu dambayntii maamul goboleedka shaala dirarka ee somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa siyaa maqaadaya warbixintan maamul goboleedka shaadala dirirka ee isku magacaabay somalilan ayaa gacanta ku dhigay xubno ka tirsan sirdoonka kooxda riddada soomaaliya xilli ay ku howlanaayeen inay falal ka dhan ah maamulka murtad muuse biixi ka geystaan gobolka awdal sida lagu sheegay war rasmi ah oo kasoo baxay somalilan war qoraalah oo kasoo baxay hay-adda n i a ayaa lagu sheegay in kooxahan oo si heer sare ah u abaabulna lagu qabtay magaalada booramah ee gobolka awdal maleeshiyaadka nisa ee ay gacanta ku dhigtay somalilan ayaa loo xilsaaray fulinta dilal qorshaysan oo ka dhan ah dadka shacabka ah sida hadalka loo dhigay waxaanu gacanta ku dhignay koox ka tirsan nisa oo howlgallo looga soo diray muqdisho oo ku saabsan inay qas ka geystaan somalilan iyo dilal qorshaysan gaar ahaan borama labo ka mid ah xubnahaas waa la xiray halka lix kalena lagu daba jiro ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay n i a khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu xumayd waxaana xusid mudan in labadan dhinac ay dhisteen una adeegaan gaalada caalamka mahadsanid walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu